bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaadsan amiin kasta markii laku raa oonimaadi jimaado ee sabtiga hagalaasa oonimo qamiiso iyo jimaaca hooydaayta taariikhdan ka beeganta labaatin sideeda bilo koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsidi doontaan hoo ilaahay karaal nagadu waliba ku mid aha wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed oo ku hadalay dad ha ku barakacay deegaano hoos kooyo degmada berdaale ee gobolka baay barnaamijkan iyo ku dhugunsudi doontaan saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka baay oo booqasho ka deeri deegaanka awdingle ee gobolka baay iyo deegaano hoos kooyo deegaankaas barnaamijkiiyo ku dhugunsudi doontaan guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha deegaanka awdiinle oo oo ku warbiyey deegaanadiiyo booqdeen saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada xildhibaan aadan xasan xuseen aadan kheyr oo ku mid ah xildhibaanada wakhtisho dhammaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ku hadalay doorashadii golaha deegaanka ee degmada diisoor barnaamijkayaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waliyo hasaartay dikireeta sitoosiyan ka magacaawday malaaqa guud ee beelkumidda beelo dego deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddaba se handhobaayeen hanraabta beelo malaaksho wasaaradda arrimaha gudaha dikireetada hasaartay barnaamijkiiyo ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqdo waraysi ka eedan arrimahaas sidoo kale waliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqdo guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya oo geega kulun la qaadiyey guddiga reedinfiiriyooga sharciga doorashada ee baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya barnaamijkiiyo ku dhugunsudi doontaan kulankaas waxyaabii ah ku bahi saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug oo usiina ku warami howlaha horyaala baarlamaanka cusuban ee dowlad goboleedka galmudug iyo walyaabihii hanqabsoomay muddada gaaban ee baarlamaanka musi jira barnaamijkiyaasiin ku gudbii doona qodobadaasi walaagahanay zaa'id iyo dhugunsudi doontaan anoo maleelyahaasiin saar sinkuladereersiay dhinacsan aadan weliba gacan weyn ku jeesadaayo wadaakay maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa mar kale mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan amiin faylan akhyaaray kolka kalaha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba usigeegi ku hadalay dhibaatooyin amni dari oo sababtay inay hakabara kacaan bulsho ku mid ah bulshada ka dhaqan deegaanada hooskooyo degmada berdaale ee gobol kumbaay walinuu sheegay
guud ahaanba gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna dhibaatooyin maalmoon laha ku sheegay deegaanka tooswiin oo hooseeda wadamada berdaale ee gobolka baay taasoo sadan hanin sheegi laku bilaawo taarikh tomoy afar ilaa geedka deegaankaas dhibaatooyin eed indha badan enjaysadeen nimankii shabaabka haayay walin inin sheegay shabaab ini tuuladaas toosweyn iyo leeto tuulooyinka kale hooseedow dhammaantioba dhibaatooyin fara badan ka haayaan noo eedan dareemana dadka reer tooswiin iyo nayto tuulooyinka ka xeeran dhammaantioba dadkii haay lamada kun tomiya afartan iyo nayto tomiya todobadii dagaal kuku horkooyeen madiuse shabaab iska dayin dhibaato badan injeysada dadka ka nool deegaanka tooswiin iyo naytoy nawaaxishe dagaal badan deegaanadaas lamada kun tomiya afartan ilaa lamada kun tomiya todobada ku dhii hase yeeshee dadaal dheero dadkaas suubiyan ku ba'da shabaab walay go-aansadeen in deegaankaas maadaama dadsho iska talladeen iyo fargelintoosa aan ka suubi karo laakiin wali la sheegahaye taarikhtumay afar ilaa geed ka dhatay oo inay shabaab dhibaato badan injaysadeen waana dib hanka nagadeen deegaanadaasoo iyo golantiyo anka jarna oo dadka deegaanka ah samatatawacnimo ah iyo nas maamulaayeen iyagoo dhowr qodob oo iyo ku fadaayeen weydiiyeen madii dadkii deegaanka iyo lafadheedeegna ay reen walaa isin wadaan shabaab mana anfacayaanna dhibaatooyin badan iyo injeysadeen waxyaabaha sada tooska ayaan warsadeen sadada akhyaarta iyo nayto dadka deegaanka aan sheego ahaan wali kumadaha ini iyo reen wali la isin ku faday inay isin dhalinyaro sheentaan la shabaabeeya la tababara madaas ku ba'daana landara meelo dadka soomaaliyeed laka dhabaatayo ama laka qarxiyo inay isin sheentaan odayaalkii deegaankii walgorodka madiyo fadheedeenna aanta muhayti go-aankan daarta ku gareer oo shabaab hanjeedii ini iyo gaadadaan madiiliska mara waayi sida odayaalka hanin sheegeen shabaab weli go-aanka deeranaa ini iyo awood badan hasaaraan deegaankaas kubogtaaliyaan dadkii degnaay iyagoo ka balaaween ni goobo bulshada ka cibaadaysadaas masaajide iskuullada iyo naytoy dugsiyada qur-aanka lakabardow iyo dabka daaraan waana huryaan dadka deegaankana siyo deegaankaas unku bogtaalaan doodheer ku ba'da dadkii wali go'aansadeena meeli shabaaban isdhiibi fadeen owlaadiyo la askareeyi fadi qarax iyo naytay waladayo ngoradaan lakihiri fadi ini iyo shabaab eraan hordhaanna siin diini hatana siin diini go'aamadinay dareerayaan waliba nin sheegay ini shabaab afduubadi sida oday oo akhyaare culimo iyo naytay caaqil iyo wadaadaban iska jaraan deegaankaas rogaan walgorodka eh iyo afduubadeen waana jeysideen meel ku baxsan deegaanka iyo bulshada ka dhabaatay haayaan walina nin sheegaha in dhibaato badan iyo injeysida haayaan dadka ka nool deegaanka tooswiina iyo naytay tuulooyinka hooseeda dhammaantioba wararkuuna helahayna wali tilmaamahayana iniyo ha ku bogtaaleen kulishoodna iyo ka dhugooto ka ehin ama han bogtaaleen degmada bardaale ee gobolka baay iyo naytay hordhaansho oo hata bahadeeri degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay shabaab siisin ogdiinba sidiisi maalmogon la dareerteen ama aragaaseen weli isticmaalahaayana dadka soomaaliyeed noocyadu shaldown haddii ata fanaaniinta haddii ata maclimiintii haddii ata walgorodka bersho oo iyo isticmaalayaan hatana wali bilaawenaa in deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo kahandadan dadka eraan dhallinyaro hal sheenoy isqarxiyaas madii dadkii diideenna deegaanka toos weyna dhibaatadaas iyo injeysideen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya meel walba iyo ruugaan wali ku codsadaan in iyo galan anfadiyaan waana kaalmayaan dadka dhibaatada ha ku deertii bogtaalaas shabaab anjeysiday deegaanadii ha ku tabeen berdaana ka nool baydhabo kooyan in iyo walaaltinimahan dhawaayaan galagna anfadiyaan hase yeeshee shabaab cadowga ummato soomaaliyeedu cadowga reer koonfur galbeed soomaaliyu man ogol dadka reer koonfur galbeed iyo dadka soomaaliyeed in iyo nolodaan walaa iyo kala dagaalamow haayaanna wali waaha in iyo diintiyo ilaalsadaan dalshoona ilaalsadaan sidiisin ogdiin shabaab haddiisin dib inferiran qaabdhaganshay wal diinta islaamka meelku kusalaysan ma'e qaabdhaqanshoo madii sinfiiriraan wali waa haddad lahandiri dadkan soomaaliyeed ani dowladnimona tiraan jiritaanshoona baabi'iyaan mabaadi'da iyo aaminsiyiina an hayna mabaadii islaam iyo noytay tangaala toon iyo an hayn saas daraadee dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ani iyo garab surumaan marlamaad imarsadahad walaalnyoosho ciidamada shalduun ee soomaaliyeed oo ka sugan gobolada koonfur galbeed iyo haan koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada amisom oo soomaaliya ku caawiyahay dhiniga nabad ilaalintana ani iyo deegaankaas ka bahaan go-aan adagna ku qaadadaan cadowgaas dadka soomaaliyeed guud ahaanba dhibaatada ka haaya reer koonfur galbeedna andiidii ini iyo nooladaan waana fakiraan lankastoo reer koonfur galbeed soomaaliya eh haddii aad shubdhaadoona shabaab maka dhaafow haddii aad hadaloona shabaab maka dhaafow cadowgaawu cadowgaanu cadowga ummato soomaaliyeedu lan walba walaalku ku eedan sidii lala dagaalama fadi dadkan diinti iyo aaminsanyin inhaanay diin islaam dhagankii soomaaliyeed iyo nayta kii reer koonfur galbeed soomaaliyaba ku tabeen ani lasku qobada madanka horreyta weli kale la sheegahaaye ani iyo deegaanka tooswiina iyo naytoy nawaaxishay beeroga kiyaali oo isin ogdin dhibaatooyin fara badanna dowka usinjaysidii ludayka ama kadalaanka iyoona ereen beero ma goosadu kortaan wal beere isan gooyi kortaan male beerogina dadkii ha ku bogtaaleeno kulishooba beerogina bahalkeeni difanka nagdi saas haata ka bahal kale oo kashiidag uskimid eyna beero usi dhamaayo hay hataba reer koonfur galbeed soomaaliya meel walbo iyo rugaan ini iyo foojignaadaan shabaab hordhaanbaa cadowgin haaye cadow ummato soomaaliyeed haaye dhaganka iyo hata la kooyana dhagan dadka iyo naytay deegaankan anfacan mae in laysku reebo leey ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeedna guud ahaanba in iyo foojignaadaan waana ka bahan deegaankaas ya ku codsadaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya weli eedanku hunta falkaas argagixisada ka kaa hayta madiyo ogaadeen in laku adkaadi madiyo ogaadeen inay tabartiyo hala ciifa hayta in iyo ka agdhiyaan dadsho gaar ahaan shabaabka hata deegaanadaas dadka ka dhabahay walin inay sheegahay in iyo in dadkii tuulooyinkaaska dhalidi dadkii degmooyinkaaska dhalidi dadkii reewankahay dhulkaasa ku jeedi ini iyo in weli ayaan dara ahaa dad masaakiinyo golokiinka haysan habadkiinkii ridahay beerojo faladahay adduunyadii oo dhagalahay siyaasad kale anka jarna shacab eh ini anti lankooya sidaas langala dameer xumada dadka reer koonfur galbeed oo shabaabka ka jara gaar ahaana reewanke eh dadka ka jara oo damiirlaante eh oo shabaabka ka jara yaa iyo tilmaamasa taariikhdad oro doonta lan welba walaa isujey sida maalin maalmaha kumade yaa la kujaasi doono biidn illaahi tacaala saas daraaddee ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed haan koonfur galbeed in maamulka degmada bardaal iyo shacabsha oo iskaalmaysadayaan ani iyo deegaankaas galan billayran kujeysadaan dadkana hadhawaayaan ilaahay idinshe weli rajeena in laku xoreey doono deegaankaas iyo dhabka ka haysadaan weli kaleedo ammaanyo nagtay sharaf mudana waana geesanimo ahaa dadka reer koonfur galbeed gaar ahaana deegaanka tooswiin iyo tuulooyinka hooskooyo oo go-aanka shabaab hanjeedii oo ah ini owlaadiyo la askareeyey waana landara goobo laska qarxiyow waana landara miri dadka soomaaliyeed laka dhabow diidowka iyo diideen weli tilmaamase dadka tooswiinna iyo naytay shabaab ini ehelnimo iyo dharaabanimo iyo tolnimo unku dhahoyna go-aan geesanimadeeda qaadadeen waana hordhaangaan qaadada jareen reer tooswiin labada kun tumiyo afartii labada kun tumiyo todobadii iyo labada kun iyo naytay labaatanka in iyo hataba shabaab la dagaalamahayaan weli mudanyina reer tooswin in la garab surma waana la taageera deegaanada kale ee reer koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka iyo tuulooyinka dadka ka noolna iyo go-aankaas qaadadaan shabaab caafimaad masiinhaay walbarasho masiinhaay ciidan dhasow masiinhaay dowladnimo masiinhaay hoolagiina siinku qaadee waana siinka dhabaataye dadkiisin dhalleen dhallinyarada haytee siinku aruursaday waana hasiinku dhamaaye cadow ummato soomaaliyeed iyo nayta reer koonfur galbeed laandiriyu lankastoo reer koonfur galbeed soomaaliya shabaabni isku reebo
gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka baay oo uu sidbooqday deegaanka awdiinle iyo tuulooyin hooskooyo deegaankaas iyo weliba kormeershay kuu heliyaayay gudoomiyaha deegaankaas awdiinle walina kormeersho kubacdi la hadalan warbaahinta iyoona ku warbiyan kormeersho waxyaabihii ka eedinaayo iyo dhiniga kalena tilmaamin in la dhammaystiro adeegyada iyo baahayin bulshada ka dhaqan deegaanada iyo booqdeen waana mas-uuliyiinta booqashadaasi toy kusuubi tuulooyinka hooskooyo deegaanka awdiinle ee gobolka mbaay semanada dhammaanayo arday deegaanka haaladooji man arday ninka lukuur galan ama ninkan dhayn markasii daadmay mahad goona aan jeediyey gudoomiye kigeenka amniga gobolka xasan aadan nuur xasan ilkaas oo sidiisan ogsantiin muddo mana arday maalamo ka hor hamagaaway mudane madaxweyne abdicasiis xasan maxamed nafta gareen waa markii laha magaaway isbuuhan ku wareegan ka hor sida maanaa geesamanada leh oo diiran oo usaaneenka boogadi deegaanka awdiingle maadaama manaa deegaanka awdiingle xaalado badan oo shishaar gediisan ka jiran sidii maanaa xaaladda dhabta isu ogaada ardayneenka kooy taas maydharaiskiinka mahadnagaan mudana godoomiye hadhawaaw meelun adargahayd waybuaha isboolkii awdiingle iyo awdiingle manaa baaha badan halka jarta oo koo ungata baahada waxbarashada isboolkan adargahaas tiro arday ka dhowaad sada manaa arday macalimiinta ama maamulaha iskoolka horey bahaynka gudbi kun qof kun arday ama la dhikadaas kunkaas arday oo mana qololka unta ka dhisan aan ka filanayn sadaadii bargahayta jiingudoon mana ardayta muuqdan ardaya ka jarta marka wayba kamid ata baahid oon dhamaystirnayn maadaama mana arday maamulka gobolka ata waynoo la godoomase iskoolkii ka iyo maydarays ardaydii oo adii bargahayta haaladii iyo macalimiintii haddii ata manaa arday dhiniga macalimiinta mashaaraadka filan mahaysadan tahsiilaad mahaysadan wayba wal ka baraayan ardaydan oo tirada kun qof diirasa mutadawacmana ama iska waxa qabsay ishilqaanga mana arday wal ka baraayan wayba ka odsadaane mudana gadoomiye maadaama adgee kata martanyanka iskoolkii way fariiganoo deerjaase maamulka on sareey madaxweynaha koonfur galbeed gaar ahaan wasaarado arrintan qoseyta sida wasaaradda waxbarashada ma haysan macalimiintan mashaaraadka filan ma haysadan ma haysan mana qalab oo mana arday sida ardayda mana arday walbadan aan baahanyin ma haysadan mana arday baaha dheeli tirin agabkii oo mana arday walka barada fadi taas horta maybang male ini mar badan na sheegnay geelka maadaamaad hana boogatay faransantina oo gudbi doonta way kala baaha ee kajara deegaankan mudana gadoomiye ceelma la deegaankan deegaankan bilaarjiki adha marti ee meelo badan ha marti ceelka oo toddobaatan ishan sin hata kore la oday duugumi yakayaal hata waroo biiki jara maydharay waroo bugurta ma daboolka hor deegaankan baahayda manaa la baahi wiina ku jarta araga hayna andhooga no ka hayna ee waxbarashada iskoolka meeragayna lix guri oo jingile oo gagaaban oo maraneed runtii kuleele dhan ayaal badan ka buuha wasaaradda waxbarashada maanka baagan ee nione maraneed handarta agaasima james waaxida socdaalka oo waxbarashada ini kormeerka suubida dhinihii kale may laraawisa awdinle may hiraabta laakuka dhahay toosin toosina runtii may laraawis nimankii khawaarijiin tahay ya marane hagalaan umatiha kaajaayan may laraawis haddii dhalinyartii marneed oo reer toosinhay dagaalkan galaan mase un marne un weedaana deegaankan ku guuro arangayana insheega inionay toosina kusoota runtii arang eedan foolhun reer toosin may ka dhiirigeliyaane inionay marne nimankaasoo tutu walba makale inionay marne yoo iskula dagaalimaan dowladdana garab sida garabaan naadaan runtii may waan nimankan khawaarijinta lankala dagaalimaa may waan garabaa siyaan tan kale awdin nebida ku jarta may kale ku jare marne bahalkii ayayaan laraya gali beero umati wali oo beero ka noolayti magaaladii askala aruurti oonga ku jare elmiyaala may laraayis wasaaradda biyoyan maan ka baaqana inyoonay marneed runtii dadandirti may kale ku jare awdinle runtii amni zaa'id ku jare maadaama gobolka waqti dhowle marne magaabistan koytanuun kormeerkan kiin kori marneed awdin leey maanka maandaqaanee sada oo marneed geesinimada le maamulka marneed oo godoomiyaasha i godoomi kuyeenshay i saraakiisha niskrinyin shacabsha iyonayo marne information ka suurudan shalgaadaan weel information jarnay shacabshan marne khaalankaayna dowladnimada runtii amni malku helo amniga meeshaan ay shacabka shana shacabkana ku kasbay shiifaday meel arais maamulka shana maamulka ku kasbaday marka tan runtii beryaalkan awdiinliga sugna berriman ku jeedna baahada awdiinna andhaba galaana waliyaro marne un hilmaaniya hoosan ka dugaana odayaalka marneeda la shiraana haweenka la shiraana wal alle wali awdiin ku jaroon marneeda dukumentiyahan marneeda dowladdii one marneeda wasaaradeed
travel agency
dika taweri زورات إردي dohor le waako جلال فايل واكو duulimaad raaxa le waako ديور أصم واتو dhawon hamberkoole indeesho واي هدي هدي لسنكها haddiigsoy danta hay helo أفريسكا دي ترافل أجنسي allakiin doorayda doorayhe والكوى جلالي كدري كد nairobiya anduulu fade ii أرض سوابي اندرارة waana dayuuriha markuweydiye ورشاد الدول جن baydhowa nairobi نيروبي بيلوما baydhowa adis ababa أرض سوابا duulimaadka sallikiin diyaariyey دي سوي أفريسكا دي ترافل أجنسي xafiiska day travel agency بايبا كلا انت سين سوبيا fiisiyaalka دلحيسكا walbarashada iyo weliba caafimaadka sincinka baafa dan wada meshal eh تركي قلر هنديا بنغلاديش كينيا إيه أوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe baasboorka lay dhiibadaa ma dibii sida lahakiin diyaariyo galantada koosaar bay baasoo dhiibaa bulshay ku faa'iidaysadaa day travel agency day travel agency wayba kale weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybasha hor iyo dhugunsadaytan dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo hasaartay dikareeta si toos yanka magacowdi malaaqa guud ee beelkumida ee beelo dego deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya haddaba bulshada beelasite malaaq shoolan magacaabay iyo weliba siyaabo kala duwan un ku hadalanga dikreetadaha kubadda wasaaradda arrimaha gudaha iyoona maalmo ka hor aanu ku mid ah bulshadaas iyo dhaleeceen injeediyen wasaaradda balse hanraabta hakujeeda beelasite malaaq la magacaabay iyo weliba iyoona hadhawaayanga warqadaha kubadda wasaaradda arrimaha gudaha ee laka magacaabay malaaqa guud ee beele ku mid ah beelaha degaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya shamso aadan garwaal oo ku mid ah hanraabto beela siitoy iyo weliba waraysil weeldhaday waryaana cabdulaahi nuur aadan jecelow bismillaahi raxmaan raxiim magacay meel rey shamse eedan garwaal anoo ka hadalo codka gabdhoo reer garwaal ogaaska geekla dooradi maxamed ibraahim dhegey eedan taageersano ogaasadii kale oo macnaha roogina taageersanayn laakiin inkastoo ogaaskana kii uun hadda taageersanayn noo dhamadii ogaaska hadda la dooradin maxamed ibraahim dhegey taageersanahan balayaya laha tan kaleed ma i sheegay dadka idaacado ku hadalow oo ogaaska la dooradi ogaas la dhanyiyo dadka oo hadda ogaaskan warbixinta ku biyahay oo aan taageersanayn wallaahi holiyo intaa lagu una taageersan eedan aan taageersan ogaaskanu lankin taageersanayn holiso intaa lagu aan oo gabdho reer garwaal ahay oo codka gabdho reer garwaal macnaha garwaalo oo dhan gabdhoosha matalow oo adan hadalahay may erey ugaaska hambalyo cabdicasiis lafta gareen iyada umahadsinyid khayr allahasi sidii lug falaayi hoolaan qobdi laakiin ugaaska kale lugada iyo dadki wadayo intaan unuma taageersanini laakiin ugaas maxamed ibraahim dhageeya taageersana magacayna hadda sinkanaga mar kale shamse aadan garwaal yeelyere baydhowka dhaladay eed eedaanaan taageersan ugaaska sugee dadka kale ugaaska kale wadadaanayo intaala dhibadanijeysida murum hadanta ka sheegana ma e dadkii oo magaasho shaksiyada dan magaasho dantan ka sheegano laakiin arrimoshana oo ilaahay eroba arrimaha u n-ka iyo hay-ado qaabilsan arrimo bini-aadamnimada iyo madaxweyne geedka koonfur galbeed xukumow yaa horta in sheegadaan wali dhibkaana e iyo wali oo dadkaas niisameeyaan laakiin kuway ku huma eedan ku huma geeka ma ugaas la dooradi oo unan dhangna oo mraallo kicno unan doorani ini hadda lagu hadalo ugaas kala reed ee lugshaan waayahay shamso wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed yaa ha maga dhowtay malaaqan guud ee beella ada ahaan wasaaradda ma er lahaytay wasaaradda arrimaha gudaha ma er faday hoolkiin ku baarnaya gohti meelila fadaaya waana adag meel erayaa hoolku qohtiya lahaa waayahay malaaq dhigay shaksi ahaan may ka tilmaama lahayti aqoon intee la eg ada anlata malaad ee horta edi eedaya macnaha aan gorda inkastoo hadan is isku day aan hayna isku xil hanbana laakiin qof faylu qof reer lankaramedew lan tolka jeelu lan la doordiyo sida hadda aawkay aawkan dhali in ku sheekoy eed lan faylu way eri aan qof walba waalad jeeya macnaha qof walba bare lankasi qof fayl fayl hanay link tilmaama in eedan taageersana beella muddiya isku gobsi dhatiyo ku jari oo tan iyo balaaqii beella hogaami jiray markii isu dhimada ilaahay naxariisa weliba hababahayay beello oo lamba dhinaga kijiya malaag ku dooradaay malaaqan hadda wasaaraddaasa toosa iyo markaas maga dhowtay waana sheegtay wasaaraddii in beello is hogaamiyo waana si rasmi u sameeyey malaaqa guud ee beello garwaala bulshada kale oo reer garwaala haddii la sheekaysatay may ka tilmaamahayaan hadhowaayahayaana mise khilaaf iyo weliba kohorkooyow yaa kay muujiyaan wallaahi runtaana hadda ku hadalo bulshada madaan la sheekaysaday mayha inbatay ini boqolkiiba sagaal iyo sagaal la taageersiiyey shaksiyaad dana gaar le dantiyo lee unaada unaada anta ogsagna laakiin idaacada union ku sheegna fadaan iyo wadadaan warka oo ku turkitaanka lawado malaaga aqoonsanini iyo wala yowadaan un walnay dareerowma eh malaagana taageersagna kheyr allaha siiye malaag walqoboy hilwiina laga saaray lan hilqaadi eeda qaadi ilaahay hilka laka saaray adiina allaha kii la qaada mas-uuliyad wiina ka saaran dad unu dhonga kiin fadhiina unu dhongaya kiin ku baahan wala tar ilaahay garabka hagala yalaha waana taageersana hambalayo hambalayo laha ana walkala ana hadaana ku sheego karo oo humaan amijara waan eedan taageersan ana ti qalbiga ka jirta taasu laakiin boqola kumanaan oo taageersan ya uga waana yoona hadalo doona yoona waayahay malaaq malaaq dhigay haweenka ahaan adoo afka bilaanta ka hadalaasa beella tiita ma inku baahantihiin ada islet waktigan walbadan walbadan malaag horta may malaagkii ah qolada isku dhaladi soomaalidaba qolo qolo in samaysanta malaaga qofka malaaga oo la dooradi horta malaag ma isku doorado malaag sharafree la doorade malaag waltarlee la doorade malaag oo macnaha oo meel raayay ummadda waa lanqabado bulshada waa lanqabado yaa la doorade may ku rajeene hob ilaahay er malaagana hilka unan saarani inisa feel sharafle inisa ninka macnaha ninka qobado weli أول إنه انضارنا إنه يسكبها إلهي إنه لك على الضان يرجعنا إذا أنا أنتعير سنة قف كاركو يكرون مجارة عشان لما قفت إسدح قفت إيه والله مدى أنه من متلعان بلشد أنه أنا دادان النور أو ملول بكنال الدنيا دافن شيء ملول بكنال أنا أنه لما قفت قف ملول بن أفجن بيان قف شخصيات اللي بده دلشان لها أرادا نيتا كان ملاك لن أنيو ملاك الدور دي ملاك بلشد تعير سنتو بيالا تعير سنتو dadka ada in sheegtay oo ha ku- ku horkooday ama ha ku horjeeda malaaqa iyoona dabbaallay indhaladiyu walaal ew marna eh, garabka eh, eh, kiijo iyo markaas unkubahan ama garabka eh, eh, lunkubaahanyi lunkumaaramaanu malaaqa eh, islataa dadkaas hadhawaaye oo eh, dib u heshiisinya ansuubiye eh, islataada eed iyo eed malaaga lan walba garwaalo ku dhalada geeka lan walba garwaalo ku dhalada yaa malaagan eeyi lan walba oo soomaali oo dhan yaa malaagan eeyi tan koowaad waayo ummado ilaahay soomaali dhan walaalo tan lamaad qabiilku isku dhalada yaa malaagan eeyi eeda handho waaye eeda aan sharafo doono makadaydow iyo haddii humaayana maka do- maka fadna maka doornooyo leegna haddana malaag sholay haddana waana walcal waliyo ku tabadaayangna usi saxdoon taasaan ku fadhiyna lan rigow iniisu waltarlee lan lan karamaadayni ayaa oga waaya ka dambeyntii eh, walaalo oo gaduudsano malaag uu ku horkaysan eh, ma inka baagalaaytay ada meerafaday may leerahay isqabsi wal ku fayleey adduunyada may leerahay wal walba israaxoo ku faydeyn qalaaf ma fayla tafaaraq- tafaraaruq ma fayla intii macnaha lumur ma fadi may er lahay malaagun walaalkan u dhab ninjeysana wal un hadda geek un kutawaan male wal dhab usaata ninjeys haddii xataa dhab ninjeysidina hata inaynu isku efiina walaalkana sida codka ambadadilanka walaalka wala fado wal fade ani fade qof kale fade qof kale doof jeel ummada ilaahay dhan malaagun jeelin cadatiyada cada oon fiiriyana marna danta marna danguud marna dangaara lere dana gaar ay la fiirina dana guud tiyadana ay ku hadloy horumar iyo adduunka meel walba lan walba lan shay waa in istanaasula in in istanaazulaan is-ifyaan walaaladay oo macnaha malaaga taageeraan codka iskanagadan garwaalas walaalasata geerkanu isku horkooyna malaaga la doordanka murugna oo walaalnagadan dad oo shal dambuoynagadan idaacadoon isku foodayna taasa aan sheego fadi taasa er lahayan
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaayi daawo dhab'e deertii muraadka may daliilana'e diinkii quraamad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedaanka daaway sidaasee deer harunta quraan saarka ee daarul abraar isku dha'i mayle etame-e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsatoo diinkii quraamadna ka saar su'aalakii kor akriyobbo duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeello koo rahaayana unku daytoo deer harunta quraan saarka ee daarul abraar uduralkoo ka daaway oo harunta mayba ku mid aha ilidadka jinniga is barnaamijkan kulanku warbaahinta warsan qeybasha dhex iyo dhugunso aytana khiyaari guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya weliba geegiyo kulan laqaadanga guddiga reer inferiyoga sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya ee baarlamanka aqalka sare oo dhowaan aqrinta koowaad marsiiyey sharcigaas walina sharcigun baarlamanka aqalka hoose ansixiyey dhammaadkii sanadkii lahdhaafi ee lamada kun tumi isagaalka baarlamaanka aqalka sare oo hadda horyaale iyo weliba iyona kusuub yahayn reer infiris iyo oona walku bedeli doonaan ama walka dara doonaan sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya horaan baarlamanka federaalka ansixiyey si sharcigu inka dhaqan gala guud ahaan dalka soomaaliya haddaba shirkaas markii ha dhammaaday weliba warbaahinta si wadajir in la hadalay guddoomiyaha guddiga aqalka sare xil saaran sharciga doorashooyinka mudane maxamed amiin sheekh cusmaan iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka soomaaliya xaliimo yarey iyo inay ku warbiyeen warbaahinta waxyaabihii kulankun iyo kuwada hadaleen lamada dhinac aad iyo aad waa mahadsan tihiin maanta oo ah khamiis saddex iyo labaatanka bishii koowaad laba kun iyo labaatanka waxaa annaga oo ku guda jirna la tashadii aan la samaynayna qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan maanta la kulannay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ah hay-addii fulin lahayd in sharcigan oo soo ansixiyey golaha shacabka maantana hor yaalla golaha aqalka sare oo waxa aan ka dhegaysanay aragtidooda iyo sida ay u arkaan sharciga maadaama ay muddo dheer ay shaqa u haayeen qaranka runtii ay tahay hay-addii fuli lahayd waxaan dhegaysanay taladooda iyo tusaalahooda iyo waxyaabaha ay u arkaan inay muhiim yihiin sharcigan oo laga yaabo in ama laga afduubay ama technicality ahaan ay u baahan yihiin in fiiro gaara loo yeesho runtii warbixintoodana waan dhegaysanay in waqti fiican ayaana wada qaadanay waxaana aaminsanahay inuu ahaa kulan aada u fiican oo qiimo leh aad iyo aad aynu ka mahad celinaynaa guddoomiyaha guddiga iyo runtii oo iyo xubnaha la socda ee guddiga ee runtii shaqo fiicanna soo qabtay dalkaana howl muhiima u haayo aan aaminsanahay in sharci micno leh ee ka soo baxa labada gole ee aqalka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mustaqbalkana oo noqdo sharci loo aayo ee wuxuu tara dadka soomaaliyeed mustaqbalka dhowna aan rajaynayno in lagu wada shaqay doono aad iyo aad ayaan runtii ugu dambeyn uga mahad celinaa guddoomiyaha iyo iyo xubnaha guddiga waana mahadsantiin guddoomiya sharaxaadii guddiga iyo qodobada ay soo bandhigeen iyo qaabkay ugu niidsan yihiin in doorasho ay dhacdo bal ka waran arrintaas
runtii guddigana qayb ayaa ka qusaysay doorashada maadaama ay yihiin hay-addii fuli lahayd waxyaabaha aan annaga aan ugu talagalna la tashiga waxay tahay maadaama ay farsamahaan iyaga ay ka shaqaynayaan sharcigana ay akhriyeen horena loola tashaday mar labaad wixii ay aaminsan yihiin inay soo dhaafeen iyo talada ay u arkaan inay lagama maarmaan u tahay sharcigan inay ku jirto ayaa runtii muhiim ahayd inaan mar labaad aan dhegaysano oon runtii waa dhegaysanay waana ka doonnay fikir runtii qoran oo maaragta dhammaystiran ay u arkaan inay laga maarmaan u yihiin sharcigan ayay noo soo gudbiyeen annagana mas-uuliyadda wax naga saaranta waxa waaye sharciga inta aan aqalka ku celin in la tashiyada aan samayno oo dadka khubarada ah iyo dadka ay khusayso iyo dhammaan wax waliba oo aan aragna inay muhiim u yihiin sharcigan inay ku jiraan runtii inaan si taxadiran oo feejigan aan runtii uga baaradegna kuna soo darna sharciga si uu u kabo runtii dadaalkii hore ay u sameeyeen golaha shacabka taas ayay runtii ahayd arrinta macnaha laga lahaa ee kulankan wuxuuna ahaa kulan qiimo badan sida ay u sheegtay guddoomiyaha aad iyo aad ayaana uga mahad celinaa iyada iyo xubnaha guddigeeda bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaah maanta waxaa noo suuro gashay in aan la kulanno guddiga senatarada aqalka sare ee loo xil saaray inay soo inay ka soo warbixiyaan ka soo tala bixiyaan ay dib u eegaan sharciga hadda qabyada ah oo aqalka golaha shacbiga kasoo dhammaaday oo aqalka sare loo gudbiyey waxaan ka wada tashanaynay muxuu ahaay wuxuu naga weydiinayan aragtideena iyo sida aan u aragno iyo meelaha aan isleenaha alele waxay u baahan yihiin in la habeeyo waxaan runtii nalagu soo dhaweeyey si aada u qurux badan waxay ahayd shir runtii aada isu afgarad ah fikradaha la kala qaadanayay isu soo bandhigaynay arrimaha jira waxayna noogu dhammaatay runtii si qurux badan annagoo soo bandhignay dadaalkeenna iyo arrimaha siday yihiin aan ka wada hadalnay iyo sidii loo wada toosin lahaa sharcigan qabyada ah oo oo maanta ay tahay sharci taariikhi ah oo ah midkaan doorasho ku qabsan lahayn laba kun iyo labaatanka iyo labaatan iyo kowga iyo iyo sanadaha dambe oo soo socda sharcigii doorashada lagu geli lahaa saan u wada habeyn lahayn aan u aragna annaka aan ka warbixinay golahuna waxaynasi guddiguna wuxuuna siiyey runtii sbace fiican oo aan fikradeenna ku dhiibano oon aan si wanaagsan uga hadalno aada iyo aadaan uga mahad celinaynaa waxaan kula dardaarmaynaa waxaa saaran mas-uuliyad culus oo dalkan siduu hore ugu socon lahaa siduu doorasho u aadi lahaa sidii demoqrateshkiisa aada loo loo xoojin lahaa sidaa nabad ugu wada noolaan lahayn maxaa yeelay haddii doorasho lagu wada kalsoon yahay oo saxaha ay dhacdo waxay horseedaa markasta horumarka nabadda iyo wanaagga qaranka aad aa umahadsantiin marka guddigiina waxaxilsaayaadka adinkaa soo gaariyay maantana heerkaanu maraa golaha shacabka socodkaqabku maraa marka caqabadooyin yaryar ee jiray oo aad aragteen ma jirtaa inta howshaas aa wadeen sharciyeedka oo aad markaa sanatarada kala hadasheen Een, haddii aan sixid sameeyo guddigan een, sharcigan hindi shar- een, hindi sharciyeedkan doorashada een, guddiga doorashada sooma curinin waa arkaa dad badan oo dhaho guddiga doorashadaa soo curiyey guddiga doorashada sooma curinin waajibna uma laha inuu soo curiyo waxaa soo curiyey wasaaradda arrimaha gudaha oo shuruucda hab lagu soo curiyay leeyihiin iyo meelo ay ka yimaadaan annaga waxaa nahay hay-addii sharcigaas dhaqan gelin laheedaan nahay ku dhaqa- ku dhaqmi laheedaan nahay Een, muddo shan sanana waa kasoo shaqaynayna doorasho iyo nidaamyadeeda iyo waxa laga rabo iyo siday tahay keliya waaye aragnimadeennay iyo wixii kale ah oo aan ay ay ay- ay ay ay rabeen oyna weydiisteen aan siinayno
notayo dalsan dalsan notayo
dantiguud bulshoodii adeegyadii daruurigaha ayanga doodii murunkii ku heri mayweeli notayo dalsanga adeegsha diyaarnagadi dalsan notayo deeg alashaniyo garsoor daacad maamulkan ku diiwan gadan notayo dalsan korweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad ibeer baabuur hooshal galdaadsan ambo motor la shal wareegasan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoo la shal wareegasan helis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera notayo dalsan may kaloo siin la diyaaretaa diyaaryowka heer hoosaaneed ee shirkado iyo ururee madaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaaranka iyo waliilamad eh sharci degsin i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in deeraa notayo dalsan dignin hori haysi doo adlama ka geliyo dameerka isaar inti adiina kindeerna kolbaho hanta ma guurta lishal wareegasan lidiigsida notayo dalsan maykinka diyaar aha qabiiro khibrad yaale maamulka nootayaalka sada doctor sheekh xasan cabdiraxmaan kaaliye iyo weliba injineer zakariya cusmaan ibraahim zakiyare iyo weliba doctor maxamed cabdulaahi cabdi olin gorodow kaafi intaasi inku badan oo adeeg bulsho ee iyo may bakinka diyaar aha notayo dalsan may banakayaale ha ka horjeedka ee hotel sydney ee magaalada baydhaba wali faahfaahin intaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale ewardii halshan labaatan lama labaatan sagaal afartiili ama eberlihal todoba tumon afartan iyo lix tumi sagaal
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qeybasha dambiya slideerna akhyaaray guddoomiyaha baarlamanka lamaad ee maamul goboleedka galmudug iyo weliba ku hadalay qaabkuusan shaqeeyahay baarlamankan lamaad ee maamul goboleedka galmudug isoona tilmaamay waxyaabihii hanqobsoomay muddada gaaban ee baarlamankan jira dhinaca kalena walku sheegay khilaafka ku dhaladi doorashada guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamanka maamul goboleedka galmudug ee guddiga ee doorashada ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka een, waxaa la magacaabay een, sagaalkii sa- een, ee, sagaal iyo tobankii ee, bishan een, baarlamaanka ayaa ansixiyey oo cod aqlabiya ku ansixiyey een, waxaana soo jeediyey markii hore ee, guddoonka baarlamaanka een, dastuurka iyo xeer hoosaadka een, u yaala een, dowlad goboleedka galmudug ayaa tilmaamaya qaababka ee loo doorto ee guddiyada Een, kadib markii guddoonku soo jeediyo oo uu ansixiyo fadhiga baarlamaanku ee guddigu waxay iska dooranayaan guddoomiye ee, iyo guddoomiye ku-xigeen kadibna waxay gudagelayaan howshii loo egmaday ee, baarlamaanku u xilsaaray Ee, sagaal iyo tobankii ayaa la ansixiyey Een, ee, waxay ee, shaqaynayeen labaatankii ee, kow iyo labaatankii oo shal een, waxay doorteen ee, guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kadibna waxay soo saareen jadwalkii ee, doorashada ee, diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka habkii iyo procedurkii loogu talagalay oo dastuurka iyo xeer hoosaadku ay qorsbiyo iyo kooxo kala ahayn Ee, go-aanadiisana uu ku qaadanayo habka aqlabiyadda ee uu tilmaamayo ee, sharciga ee, dastuurka iyo xeer hoosaadka ee galmudug Ee, sidaas darteed ayaa guddigii horena lagu magacaabay oo ku doortay guddoomiye guddoomiye ku-xigeen Ee, guddigii een, hadda doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna ay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen ku doorteen marka habka la raacay ama baarlamaanku raacay ayaa habkaas ahayd marka galmudug intii dib u heshiisiisu socotay ama xulitaanka xildhibaanadu ay socdeen ama guddiga farsamada iyo ay shaqaynayeen dowladda federaalku dhismaha maamulka ay soo wadeen ayaa jirtay in si loo qanciyo dadka reer galmudug oo qolo walba ay uga qayb gasho broceska in qolo walba wax la siinayey ama lagu socday waxa loo yaqaano habka xeer jajabka ama ama in laysu tanaasulo laakiin mar haddii baarlamaankii lasoo xulay oo la keenay kooramkiisa uu dhammaystirmay xubnihii sideed iyo sagaalshanka sagaal iyo siddeetanka ahay ay fadhigii koowaad ka soo qayb galeen guddi iska doorteen ninka ugu da'weyna oo hogaamiyey kadibna guddoon sharciya loo doortay guddoonkiina ay xilka la wareegeen wixii ka dambeeya baarlamaanku wuxuu u gudbay inuu ku shaqeeyo sharciga iyo procedureka u yaallo kana gudbo qaybihii hore ahayd xildhibaanadii ka yimid qabaa'ilka ama ka yimiday kooxaha siyaasadeed inuu inta ka gudbo hal tiam ou noqdo hal baarlamaan ou noqdo hal guddoon ou yeesho guddi kastoo magacawdana ou habkaas ku shaqeeyo iyo procedurekaas marka xubnaha ka maqnaayay guddiga guddigii aqlabiyay ku joogeen laba maalmood ay sugaayeen inay ka soo qayb galaan markay ku soo qayb geli waayeen annaga ka guddi ahaan way noo soo way noo soo gudbiyeen annagana sida sharcigu uu dhigaya waxaan u gudbinay inay shirka ka qayb galaan hawshina loo igmadana ay wax ka qabtaan ama istiqaalad ay keenaan si loogu gudbiyo baarlamaankii oo xubnahaas loo bedelo oo xubno kale hawshii ugu horreysa uu bilaabo waxay ahayd wadatashi dhammaan musharixiinta iyo daneeyaasha siyaasadda galmudug aan u yeernay waxaan u yeernay madaxweyneyaashii xilka musharixiinta u ahay waxaan u yeernay musharixiintii madaxweyne ku-xigeenka waxaan u yeernay wasaaradda arrimaha gudaha oon la tashanay oo broceskii hore noo noo daadihinaysay waxaan la tashanay guddigii hore laftikooda doorashada guddoonka sameeyey waxaan la tashanay ahlu sunna waljamaaca oon ugu tagnay xaruntooda oo muxuu ahay na soo dhoweeyey oo noo ballan qaaday in baarlamaanku uu mid noqdo nagalana shaqaynayaan xubnaha baarlamaankuna ay siman yihiin maanta kadibna ay mid yihiin guddigana aan kala tashanay iyo broceska iyo habka doorashada loo gelaayo iyo aragtida ay ka qabaan dhammaan markaan isku raacnay oo baarlamaankii la bilaabo hawshiisii ayaa xubnaha qaar waxay yidhaahdeen annagu haddii aan guddoomiyaha nala siinaynin kama qayb gelayno marka guddoomiyaha sida la og yahay sharci uma laha guddoonku inuu inuu magacaabo waxaa ku qoran oo noo qoran xeer hoosaadka guddi kasta oo baarlamaanku magacaabo inay guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyagu dooranayaan marka intaan tii ka leexanno ma samayn karno wax la yidhaahdo xeer jajab haddaan hadda xeer jajab ku bilowno baarlamaanka galmudugna haddee dowladnimadii iyo maamulkii iyo wixii meeshay ka baxayaan mar kastaba waxay noqonaysaa xeer jajab in lagu socdo marka baarlamaanku wuxuu ku qasban yahay in uu raaco sharcigii maalintaan ku dhaaranay laga soo bilaabo dastuurka galmudug inaan u hoggaansamayno kana hormarinayno danta dalka iyo diinta iyo dadkaba midayna ayadana aan ku shaqaynayno marka kama leexan karno sharcigii nagula soo dhisay ku dhaaranay naloo igmaday dadka reer galmudug ay noo igmadeen marxalado badan hadda arrinta doorashadu waxay ka dhexaysaa musharixiinta iyo baarlamaanka marka musharixiinta iyo baarlamaanka markay ka dhexayso baarlamaanka oo mas-uuliyadda doorashada iska leh oo isaga codka laga rabo diyaarinta doorashada laga rabo waxaan wada tashi la samaynay waktiga ay rabaan doorashada musharixiintu habka ay u rabaan waxa ay ka cabanayaan hadday jiraan dhammaan waan isku raacnay waan isku waafaqnay kuwa warqadda soo saaray shalay waa kala tashanay waktiga waktigii ay sheegteen ayagu oo weliba ay yidhaahdeen waktigaasaa munaasab noo ah oo aan raalli ku nahay inaan doorashada galno waktigaas laftirkiisaan qabanay oo jadwalka ku salaynay kow iyo labaatan ma qaban gorgortanaa la galay qolana waxay qabsatay saddex usbuuc qolana laba usbuuc qolana hal usbuucaa rabnaa yidhahdeen markii ugu dambaysay waxaan isugu nimiday laba asbuuc oo ka soo bilaabanayso maalintii la doortay guddoonka baarlamaanka iyo maalinta la dooranayo madaxweynaha shalaa ugu dambaysay kulligood waa isla hadalnay nimanka xalay bayaanka soo saaray waxaana ku heshiinay in maalinta khamiista ee soddonka bishu ay tahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xeenku ay dhacdo sidii ayagu ay codsadeen oo ay ballan qaadeen ayaana ugu samaynay marka ma filaayo cid dambe oo u heli karto marmarsiimo ama sabab aysan doorashada uga qaybgelin inay jirto musharaxiintuna saddex iyo afar iyo shan toona ma ahan waa ka badan yihiin maanta iyo berri ayaana la ogaan doonaa inta isdiiwaan geliso marka qofkii asagu inta xisaabtamay ama calculation sameeyey damcay arkay inuusan ku guulaysanayn ama ay wax kale usoo baxeen waa dhihi karyaa anigu waa ka haray laakiin looma raadin karo marmarsiimo sabab
guud ahaan akhyaar intaa ka afmeeray barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo siina dareersiyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle taniyo markalanti ku kulmi doonan waliba siinkugu tabaana sidaasiyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu